أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما بعd waxaan soo haynay تfsiru sوraة النحli dersigeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afartan iyo koowaad ee suuradda ka mid ah wuxuu alla subxaanahu watacaala uu leeyahay wاladiina haajaruu fi llaahi wاladiina kuwii haajaruu hijrooday fi llaahi ilaahay u hijrooday dartiis min bacdi maa markii ka gadaale dulimuu la dulmiyey lanubawi-anna lawallaahi yanubawi-anna waanu dejinaynaa oo dejinaynaa hum iyaga fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan ayaan dejinaynaa xasanad iyo xaala hagaagsan wala ajrul aakhirati tan dambe ajarkeeda ayaa akbaru weynin badan low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna inay waxoog yihiin ay wax garanayaan aladiina hum iyagu aladiina kuwii weeyaan dadkaas sidaa loo abaalmarinayo sabaruu sabray wa calaa rabbihim rabbigood korkiisna yatawakaluuna tala saaranayaan markii alla subxaanahu watacaalaa uu ka uu ka waramay mushrikiinta sida ay xaqa uga madax taagayaan iyo sida ay u dhaaranayaan oo ay dhaar ugu marayaan ilaahay cidna inuunan soo bixinaynin ayaa alla subxaanahu watacaala halkan wuxuu ku sheegayaa mu'miniintii tilmaamahoodii iyagana marka alla laba tilmaam baa mu'miniintu wuxuu ku sheegay tilmaam buu mu'miniintii ku sheegay aayadda hore tilmaantaasna waxa ay tahay hijro ee aayadda dambena sabar ayuu ku tilmaamay labadaa wasfi ama labadaa tilmaan tilmaanta hore ee hijrada ah ee aayadda hore waxay ka warramaysaa ama uga hadlaysaa saxaabada hijradii ay sameeyeen ee midii madiine ka hor oo intaynan madiine u hijroonin ee saxaabadu waxay u hijroodeen hijratulxabasha ayay sameeyeen oo markii aada loo dhibay oo maka lagu dhibay waa kii nabiga sala allahu calayh waali wasalama yidhi melig ayaa dhulkan xabasho joogo oo agtiisa aan cidna lagu dulminin cadaalad iyo wax lamida baa nebigu sal ll ly slam uu ku tilmaamay meeshaasiba u ishaaray marka halkaa bay aadeen laba hijro ayaa dhacday oo hijratulxabasha al-uulaa iyo athaaniya oo marbay soo laabteen iyagoo u maleeyey reer maka inay islaameen haddana waxay arkeen sidii un xaalku inuu yahay dib bay u laabteen haddana oo meesha xabasho ayay ku laabteen boqorkaa marka najaashi ayaa aada u soo dhoweeyey oo isaga laftiisana islaamay nebigu sal ll ly slam saxaabadiisa markii ay ku dul aqriyeen suuratu maryam iyo markuu waxyigii dhageystay buu wuxuu yidhi wixii nebiyullaahi ciisa uu la yimid iyo hadalkan intuu caday yar qaatay buu yidhi intaasna kuma kala duwana isagii markaa sidaa buu ku rumeeyey laakiin dadkiisu maynan rumaynin oo dad xun ayay ku noqdeen bal isagaaba ka baqi jiray inay dilaan ama uu ka cabsan jiray isagaa ilaahay wuxuu ugu abaalguday de markaa isagoo dhulkaa ku dhex dhintay oo dadkiisii oo gaala ah ku dhex dhintay ayaa nebiga sala allahu calayh waali wasalama lasoo ogeysiiyey oo waxii lagu soo ogeysiiyey markaasuu wuxuu yidhi ina akhan lakum qad maata fi lxabasha walaal idinka idiin sugnaaday baa ardulxabasha ku dhintay markaa nebigu waa dadkiibuu kiciyey musallaha ayay tageen janaaso qaa'ib ayuu nebigu sal ll ly slam uu u tukaday taa oo tusayso inuu islaamnimo ku dhintay boqorka markaa najaashi ee melikulxabasha ahaa berigaas ayb dadkiisu laakiin maynan rumaynin nin isaga ilmo adeer ay ahaayeen baa yaa isagana muumin noqdo wax ka rumeeyey intoodii kale wixii mamlakada iyo boqortooyada iyo dadkii shacabka ka ahaa wax rumeeyey aad bay u yaraayeen ayb waxayna ku tusee de dad boqorkoodiina islaamay iyagiina islaamnimadii ka haray lu-migooda iyo shartooday ku tusaysaan ayb marka hijradaa baa nebigu allah subxaanahu watacaala uu tilmaamayaa aayaddan uu ku til- ku tilmaamayaa ee hijradaani dadka culimada qaar baa waxay dhaheen hijradii madiina loo jeedaa laakiin aayadda waa aaya makiya suuradda dabcan waa suura makiya waxay ka waramaysaa marka lamaba gaarinba hijradii kale lamaba gaarin halkanna ilaahay wuxuu ka tilmaamay waladiina haajaruu marka waa hijradii hore hijratu lxabasha ayb waladiina kuwii haajaruu hijrooday waana tilmaan aad u fiican weeyaan hijradaasi maxaa yeeley waxay tusaysaa iimaan qofka meeshii uu diintiisa ku haysan waayo ee uunan uu diinkiisii uga dhaqmi waayo aw awoodana inuu meeshaa iskaga tago waxaa waajib looga dhigay inuu ka taga meeshaas meeshii uu diintiisa ku haysan karo isagoo xor ah oo aan cidna kaga baqaynin inuu markaa aado ayb maxaa yeelay haddii meel diintiisa uunan ku haysan karin iska dhex jooga de in la fidneeyaaba dhici kartaba oo diintiiba laga fidneeya diintuna waa waxaad haysato waxa ugu qiimaha badan marka allah wuxuu yidhi waladiina kuwii haajaruu hijrooday fillaahi ilaahay dartii u hijrooday min bacdi maa markii ka gadaale dulimuu la dulmiyey kolkii la dulmiyey ka gadaale ayb kuwaasi lanubawi-anna lawallaahi yanubawi-anna waan dejinaynaa oo dejinaynaa hum iyaga fi dunyaa addunyada dhexdeeda xasanatan ayaan dejinaynaa xasanadaa markaa de waxaa laba tafsiirba waa lagu fasiraa in janno iyo xaalad wanaagsan loo jeedo ama xasanatan ay almadiina madiinana waa lagu fasiray kuwaa hadda hijrooday madiinaan dejin doonaa ayb wala ajru laakhirati aakhirada tan dambe ajarkeeda akbaru weynin badan oo adduunyada waxaan lagu siinayo waxaa ka weynin badan midda aakhiro low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna inay og yihiin ayb marka low kaanuu yaclamuunadan de waxay u gadoomaysaa mushrikiinta lianna mu'miniintu way garanayaan aakhiro inay ka ajar ajarkeedu inuu ka weyn yahay adduunyada ee low kaanuu yaclamuunadan gaaladaa markaa loo jeedaa alimaamu lbaqawi sidaa ayuu yidhi aladiina sabaruu hum iyagu kuwa tilmaantaa le aladiina kuwii weeyaan sabaruu sabray oo macaasidii bay ka sabreen daacadii bay ku sabreen qadaha iyo qadarkana waa ku sabreen wa calaa rabbihim rabbigood korkiisana yatawakaluuna tala saaranayaan waa kuwa tilmaantaale wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhim fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna bilbayinaati waazubur wamaa arsalnaa ma dirin min qablika adiga hortaa ma dirin ilaa rijaalan rag un baan diraynay oo aan dirnay kuwa oo nuuxii aanu u waxyoonaynay ilayhim iyaga xaggooda fas'aluu su-aala oo weydiiya ahla dikri cilmiga kuwa u saaxiibka ah su-aala in kuntum haddii aad tihiin laa taclamuuna inaydnan garanaynin haddii idinku aydnan waxba aqoonin kuwa wax garanaya bal su-aala arrintu inay saa tahay iyo si kale bilbayinaati arsalnaahum waanu dirnay raggaasi bilbayinaati xujooyin cadcad ayaanu la dirnay iyo wazuburi ayaan la dirnay kutub waanzalnaa waan dejinnay ilayka adiga xaggaaga intii kaa nebi maxamedow addikra dikrigii baanu kugu soo dejinnay qur-aankii litubayina inaad u caddaysid linnaasi dadka saa ugu caddaysid maa ay ladii kii nusila la dejiyey ilayhim xaggooda loo soo dejiyey walacallahum waxay mudan yihiin yatafakaruuna inay fakeraan oo ay caqligooda ka shaqaysiiyaan labadan aayadoodna mushrikiintii baa loogu jawaabayaayo iyaga waxay qariibsadeen la cuslaatay bani aadam inuu alla soo dirsanayo bani aadam bashar ah inuu soo dirsanayo alle ayaa la weynaatay waa kuu yidhi akaana linnaasi cajab a kii alla yidhi akaana linnaasi cajaban an awxaynaa ilaa rajulin minhum oo waxay yidhaahdeen haddii ilaahay wax soo diraya maxaa malagna loogu soo diri waayey maxaa bani aadam innaga nala mida naloogu soo dirayaa nebiga risaaladiisay durayaan markaasuu allah wuxuu leeyahay war weligeedba sidaana xaalku ahaa ee dadka wax garanaya wax yaqaano yahuud iyo nasaarada kutubta iyo waxaa ayagu yaqaanaan bal su-aala hadda ka hor iyow alla soo diri jiray ma malaa-ig buu soo diri jiray mase bani aadam bashar a dhaha idinku wax ma taqaanaan dad juhaalaad iska tihiine bal dadkii iyagu wax yaqaanay su-aala u weydiiya marka allah wuxuu leeyahay wamaa arsalnaa ma dirin min qablika adiga hortaa ilaa rijaalan rag un baan soo diraynay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa haween inaan lasoo dirin oo rasuul aan laga dhigin weligeedba ayb ilaa rijaalan rag un baan soo diraynay kuwaasoo nuuxii aanu u waxyooneynay ilayhim iyaga xaggooda fasaluu su-aala oo weydiiya ahla dikri dikriga kuwa u saaxiibka ah su-aala dikrigana cilmigaa laga wadaa meeshan ibnu cabaasna wuxuu ku fasiray alyahuudu waannasaara lianna iyagaa kutub haystay bacdi ahli tafsiir waxay yidhaahdeen fasaluu ahla dikri dadka cilmiga lehoo ummatu moxameda laga wadaa ee taasi marka aayaddu xujo ma noqonaysa markaas leanna waxaa ishayaa waa mu'miniintii nebiga asxaabtiisa iyo mushrikiintii carabta ee inay marka yidhaahdaan war annagana weydiiya annagaa cilmi lehe ee ma ku qancayaan oo waxay dhihi karaan dee idinku waa kuwa aan ishayno see warkiina ugu qancaynaa bay dhihi karaan xujadii markaasi aada uguma oogmayso si marka xujada u ooganta tafsiirka ibnu cabaas baa xoog badanoo dad ina annagana aanna ahayn idinkana aan idin ahayn oo kutub iyo waxaana yaqaano bal soo su-aala waayo macnaha laba meelood baa marka ku jirta kuwa la weydiinayaa waa ayo bacdi lmufasiriin waxay leeyihiin waxaa la su-aalayaa kuwooda muslimay ayaa loo jeedaa kuwaa dhahayo bacdi ahli tafsiirna waxay leeyihin maya ee mutlaqan ba yahuud iyo nasaara laga wadaa leanna mas'aladani mas'ale ay hadda ka been sheegayaan ma aha tan oo kale oo haddii la weydiiyey war idinka nebiyadiinu ma bani aadam bay ahaayeen mase malaa-ig bay ahaayeen ma dhihi karaan malaa-igay ahaayeen oo kuma dhacaano waxa iyaguba ay garanayaan oy ka jawaabayaan laakiin labadeenna yaa toosan waa dhici kartaa markaa inay yidhaahdaan idinkaa toosan ayagoo been sheegayo suuratu nisaa baanu kusoo marnay alam tara ila aladiina alam tara ayadii marka wayaquuluuna liladiina kafaruu haulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yu'minuuna biاljibti waالطaaguuti wayaquuluuna liladiina kafaruu haulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila kacb bnul ashraf markii ay yidhaahdeen quraysh iyo annaga yaa iyo moxamed yaa toosanaa layidhi markaasuu yihi qurayshaa xaq ku taagan ee taasi in xaasidnimo iyo nacayb ay tahay waa loo jeedaa ee dad marka wathaniyiin ah oo asnaam caabudayo isagoo kitaab haysto inuu yidhaha wathanigaa fiican ee taa ilaahay waaba kii ku lacnado ulaaika aladiina lacanahum ullahu waman yalcan illaahu falan tajida lahu nasiiran buu alle ka yidhi laakiin middan oo kale ambiyadiinu yaa waaye waxay inkiri karaan maaha ayb macnahabaa marka meeshaa ku jiro fas'aluu su-aala oo weydiiya ahla dikri cilmiga kuwa u saaxiibka waa ahlu kitaabkee in kuntum haddii aad tihiin idinku laa taclamuuna kuwa aan waxba aqoonin oo cilmi aan lahaynoo waxba aan garanaynin bilbayinaati marka waxay ku tacalluqaysaa arsalnaahum wa arsalnaahum waanu dirnay raggaasi bilbayinaati baan lasoo diraynay xujooyin cadcad baan lasoo dirnay wazuburi ayaan la dirnay kutub ayaan lasoo dirnay ee meeshaan yacni muran iska qallalan iyo maynan la imaaneyninee xujo wax qancinayso ayaan ambiyada lasoo dirnay waanzalnaa ilayka waanzalnaa waanu soo dejinnay ilayka adiga xaggaaga haddaad nabiyullaahi moxamed tahay addikra qur-aankii baan kugu soo dejinnay litubayina linnaasi dadka saad ugu caddayso maa ay ladii kii nusila ilayhim xaggooda loo soo dejiyey meeshanna marka ayaddana cilmi weyn baa ku jiro imaamu shaafici raximahu llahu tacaala siyaabo kala duwan oo u sharxay oo waxay tahay aayadda waxaa laga qaadanayaa qur-aanka inay sunnada fasirayso leanna ilaahay wuxuu leeyay qur-aankii baan adig adaan kugu soo dejinay maxaa lagugu soo dejiyay dadka inaad u fasirto leanna atafsiir huwa tabyiin waa bayaanin iyo caddayn weeyaan bayaanka nebigu sala allahu calayh waali wasalam marka waa siyaalo kala duwan ayuu ku imaanayaa mararka qaar qur-aanku waa mujmal waa iska duuduuban yahay kitaabka qur-aan waa mararka qaar yacnii waa aayaddii si ijmaala wax loo lagugu sheegayaayo waxaa lagu leeyahay waa aqiimu salaata waatu zakaata salaada ooga zakadii bixiya see loo bixinayaa nebigaa caddaynaya marka shan salaad buu caddaynayaa salaaduhu inay shan yihiin habeen iyo maalin la tukanaya waajibka ah wuxuu caddaynayaa zakada maalka ay ku waajibayso inta laga bixinayo nisaabka hadduu gaaro laga bixinayo waa bayaan waxaa kaloo bayaan labaad a mararka qaar noqonayo ama hab labaadoo wax loo bayaaninayaa waxay tahay naska qur-aanka inuu caam noqdo caam caamkii marka ulajeedadiisu laakiin in sidiisa loo qaato ma loogu talagelin caamka saddex baa loo qaybiyaa caam maksuus ah iyo caamun uriida bihi lkhusuus iyo caam khusuusba marka horeba loola jeedo iyo marka yacnii caam marka yacni cumuumkiisaas uun iskaga socdo ayb caamkii marka waxaa jira caam maksuus ah caamka maksuuskaa waxay tahay sidan caamkaa ee nasku uu u hadlayo qur-aanku uu u hadlay ee cumuumkaa waxa soo gelayo dhan lagama wadee wax unbaa markaa kasoo haray oo laga reebaya sunnadii baa markaa sidaas si la-eg oo kale yay iyaduna bayaaninaysaa masalan ilaahay wuxuu yihi xurimat calaykum lmeytatu ilaahay wuxuu idinka xarimay baktiga almeytatu waa ismu jinsin muxallan bial oo al la geliyey siya siyaaqa carabiga waxaa laga fahmayaa bakti oo dhan inuu xaaraan yahay sunnadii baa timid marka nebigu wuxuu yihi sal ll slam uxillat lanaa meytatani wa damaani waxaa naloo xalaaleeyey laba dhiig iyo laba bakti idan marka labadan bakti waa laga soo reebay baktigaas xaaraanta ah markaasuu nebigu wuxuu yidhi alxuutu waaljaraadu malayga iyo ayaxa hadday iska baktiyaan iyaga waa la cuni karaa baktigoodu xaaraan ma ah malayga iyo ayaxa baddaas marka malaygii baad la soo baxaysaa waa baktinayaaba marka malaygii marka gowraciyo waxba noogama baahna ee baktigiisaa la cuni karaa meeshaana marka macnuhu waxa uu yahay baktigii iyo meytadii alla uu tilmaamay ee uu xarimayey caam oo waxaa weeyaan aan loo jeedin kulligiis looma jeedo waxbaa laga soo reebaya yaa noo sheegaya marka in wax laga soo reebaya nebiga sal ll slam isagaa sunnadiisii ku bayaaninaya marka mararka qaar baa marka yacni waxaa dhacayso sideedaba iyadoo aan aayado kale wax kalaba imaanin inta qur-aankii wax sheego sunnada inay wax noogu darto waa bayaan kale waa ogowsan iskiis ah oo aan aayaddii markaa calaaqa la lahayn maxaa ka mid a matalan waxaan soo marnay suuratu nnisaa haweenka guurkoodu xaaraan xaaraanta qofka uu ka yahay xurimat calaykum ummahaatukum ilaa aakhiri ilaaya intii uu qur-aanku markuu soo sheegay sunnada waxay ku dartay markaasi nebigu sal ll ly slam wuxuu reebay in la jamciyo gabar iyo habaryarteed gabar iyo eedadeed in la jamciyo nebigu waa reebay sal ll ly slam qur-aankii miyaa noo sheegoo naga reebay may qur-aanku wixii uu naga xarimay kuma sheegin mana ku darin gabar iyo habaryarteed inaan laysla guursa karin ma sheegin laakiin nebiga sunnadiisa ayaa tilmaantay ayb oo nebigu sal ll ly slam wuxuu reebay an tujmaca bayna almar'ati wa camatiha gabar iyo eedadeed in la jamciyo aw khaalatiha ama gabar iyo habaryarteed qur-aanka haddaad ka raadisid maku maka helaysid ayb waa sunno marka sideeda mustaqil u ah ayb waxaa ka mid a adcimada iyo waxa la cuno qur-aanku wuxuu naga reebay waxyaabo kooban qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuna meytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhila ligayr اllahi bih ayb sunnadii waxay ku dartay waxyaabo kale nebiga sal ll l slam wuxuu reebay nahaa rasuulu llahi sal ll slam can akli kuli dii naabin min asibaac wax kastoo mici leh oo micidiisa wax ku dilo oo dugaagga ka mid ah ayaa nebigu sal ll ly slam uu reebay wa can kulli dii miqlabin min atayr iyo shimbir kasta oo isaga wax ku dilo ciddiyihiisa wax ku ugaarto oo wax ku dilana wuu reebay nebiga sal ll ly slam waa sunno iyadana gaarkeed ah intaan qur-aankaa sheegay sunnadana waxbay ku dartay walidaalika marka qofku inuu diido maaha wixii sunnadu xarimtay ee uu yidhaahdo anigu qur-aanka wuxuu xarimay baan ag joogayaa haddaad tidhaahdid oo wixii nebigu xarimay anigu waxaan ma aqaano mar dambea la qorqoray mana ogi wax sax ka ah haddaad tidhaahdid oo sunnadii ma qaadanaya xaaraanaad daldalaysaa qur-aankiina si saxa uguma dhaqmi kartid leanna ilaahay baa wuxuu dhahayaa wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu arrintaa iyadana nebigu waa tilmaamay inay dhici doonto oo wuxuu yidhi yaanan arkin qof dhargs dheragsan laa ulfiyanna shacbaana mutaki shabcaana mutaki'an calaa ariikatihi mid dheragsan sariirtiisa ku dangiigo yaanan arkin ya'tiihi lamru min amrii waxaa u imaanaya arrin arrinkayga ka mid ah oo sunnadeyda ka mida markaasuu dhahayaa maa wajadnaahu fi kitaab illahi akhadnaahu waxaan kitaabka ka helna waa qaadanaynaa wamaa laa taraknaahu wixii kitaabka aanan ku arkin annaga waa ka tegaynaa ka ayaanan arkin alaa nebigu sal ll ly slam marka wuxuu yidhi wixii alla uu xarimay waxaan aniga xarimayo weeyaan waxaan aniga xarimay waa wax alla xarimay oo kale alaa wainii uutiitu lkitaaba wa milahu macahu anigu waxaa laysiiyey qur-aanka iyo isagoo kaloo la jiro isagoo kaloo la jiraa marka waa maxay waa sunnada nebiga sal ll slam qur-aanka nebiga sal ll ly slam sunnadiisa wuxuu ku aqrin jiray guryihiisa iyo meelaha dadka joogaan sida qur-aanka uu ugu aqrinayo kale oo qur-aanka ilaahay wuxuu leeyay wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illaahi walxikma xusa oo yacni xusuus yacni waxaa lagu aqrinayo haweenkii nebiga haddaad tihiin guryihiina oo ilaahay aayaadkiisa iyo xikmadda nebiga ah xikmadda nebiga marka waa wax la aqrinayo waxyi ah ayb aayaddanna marka macnahaas bay tilmaamaysaa waanzalnaa ilayka adikra waanzalnaa waxaanu dejinnay ilayka adiga xaggaaga addikra qur-aankii baan kugu soo dejinnay litubayina inaad caddayso linnaasi dadka saa ugu caddayso maa ay ladii kii nusila loo soo daadejiyey ilayhim xaggooda walacallahum waxay mudan yihiin yatafakaruuna inay fakaraan afaamina aladiina makaruu sayi-aati an yaksifa allahu bihim lard markan waxbaa la tusaaleynaya hadda tarhiib ayaa la galayo waa la cabsi gelina markaan oo allah wuxuu leeyahay afa aamina aladiina kuwii miyay ka aamin noqdeen makaruu ay facaluu sameeyeen assayi-aati xumaanyaalka kuwii sameeyey miyay ka aamin noqdeen an yaksifa allaahu alla inuu la gooyo miyay ka aamin noqdeen bihim iyaga alarda dhulka inuu la gooyo ow amase ya-tiyahum inuu u yimaado alcadaabu cadaabkii inuu u yimaado min xaysu meel uu kaga yimaado laa yashcuruuna aynan dareemeynin aw amase ya-khudahum inuu alla qabto miyay ka aamin noqdeen fii taqallubihim fii xaali taqallubihim waqtiga ay gedgadoomayaan oo ay dhulka ku mushaaxayaanay marna halkan u socdaan marna halkan u socdaan oy safarka ku jiraan inuu qabto miyay ka baqayaan miyay yacni ka aamin noqdeen famaa hum ma ahan iyagu bimucjiziina ilaahay kuwa cajzi gelin kara maaha iyagu ow yaakudahum mise ma waxay ka aamin noqdeen inuu qabto alleh uu ku qabto calaa takhawufin bitakhawufin nuqsaamin iyaga uu nuqsaaminayo midba sow hal uga dilaya marba labo saddex hal afar shan laga dilaya eber in laga dhiga miyay ka aamin noqdeen ow amase yaakudahum inuu qabto miyay ka aamin noqdeen calaa takhawufin bitakhawufin nuqsaamin inuu ku qabto fa ina rabbakum rabbigiin la ra-uufun weeyaan mid turid badan raxiimun oo naxariisasho badan usluub marka aada u cabsi badan baa alla subxaanahu watacaala uu ku waramayaa oo tarhiib iyo cabsigelin ay ku jirto qofka iimaan lehna qalbigiisu aada uu u baqayo fakarayo uu la fakarayay qof iska socdo un uusan noqonaynin alla wuxuu leeyahay fa amina aladiina kuwii miyay ka aamin noqdeen makaruu samaynayay asayi-aati asayi-aatidan marka waxaa ku jirta labo icraab in la yidhaha asayi-aati makaruuda caamil looga dhigo makaruuna markaa la dimnisiiyo mudaman loogaga dhigo bimacnaa facaluu markaa macnuhu wuxuu noqonayaa afa amina aladiina facaluu sayi-aati war kuwii xumidaas sameeyey miyay ka aamin noqdeen an yaksifa allaahu bihim larda ilaahay inuu dhulka la gooyo miyay ka aamin noqdeen sayi-aad marka haddaan sidaa u macnayno qataada wuxuu ku macnaynayaa uu leeyahay sayi-aadna waxaa loo jeedaa shirkiga laa shaka marka dee gaalnimadu inay ugu weyn tahay ninkii isku daray gaalnimo oo ilaahay uu ku gaaloobay iyo rasuulkiisa iyo kitaabkiisa la dagaalan haddana uu ku daray marka alle rasuul iyo diinka alle habeen iyo maalin uu usoo xaydxaytay oo maalkiisii iyo caqligiisii iyo ciidankiisiiba hadduu kula dagaalamo ayb haddana hadba uu diyaarad saaran yaho marna halkaa u socdo marna halkaa u socdo maskaxdiisana aynan kusoo dhacaynin war waa adigan makrigan maleegaye cadaabkii alle xaggee ka jirtaa aynan kusoo dhacaynin waa dhibaato kuwaa hore wuxuu kula hadlaa ilaahayna mar walba uu kula hadlayaa cid walba ayb marka usluub baliiq ah balaaqo badan ay ku jirta war dadkan diinta ilaahay shirqoolka u dhigayo ma waxay ka aamin noqdeen in ilaahay si un u qabto ayb waa u qaban karaa alla subxaanahu watacaala laakiin iyaga ayuu u suganayaa markii markaa uu qabtana ma sii daynayo ayb macno kalena in la yihaha makaru sayi-aati makaruda sideedaba in lagu wado la yihaha afa amina aladiina kuwii miyay ka aamin noqdeen makaruu shirqoolay almakra shirqoolkii ama almakaraati almakaraati shirqoolladii kuwii shirqoolay miyay ka aamin noqdeen shirqoolladii day-a sayi-aati xunxumaa markaa sayi-aad markaa waxaan ka dhigaynaa sifo mawsuufkeedaan u qadaraynaa oo markaa afa amina aladiina makaruu lmakaraati sayi-aati labadaa tafs labadaa icraabba sayi-aat waa lagu icraabaa marna waxay iska ahaanaysaa mafcuulu bihi marna waxay noqonaysaa nacti mancuudkiisii la xadfay oo markaa muqadar uu yahay haddii marka makaruuda baabkeeda aan u daynana waa saa haddaan makaruuda u dayno baabkeeda aanan u daynin oo bimacnaa facaluu aan ka laqbaynana asayi-aati mafcuul baan ka dhigaynaa iyadaana dhib yar ayb afaamina aladiina kuwii miyay ka aamin noqdeen makaruu ay camiluu ama facaluu sameeyeen asayi-aati xumayaalka kuwii sameeyey miyay ka aamin noqdeen an yaksifa allaahu alla inuu la gooyo bihim iyaga al-arda dhulka inuu la jaro oo uu dhulka marka dhulgariir ku rido uu dilaaciyo dhulka la dilaaciyo ow amase ya-tiyahum miyay ka aamin noqdeen inuu u yimaado an ya-tiyahum inuu u yimaado alcadaabu cadaabkii uu u yimaado min xaysu meel uu uga yimaado laa yashcuruuna aynan dareemeynin iyagoon ogeyn meel inuu uga yimaado cadaabka ilaahayna waa noocyo badan yahay wax asbaabtay ku timid aanay garanaynin iyo ama badiyoo gariirtay ha noqoto ama dab meel inta ku kacay bani aadamka isla yaaban yahay ee ha noqdo waxaasoo dhan waa waxuun ilaahay xaggiisa ka imaanayo bani aadamkiina uunan iska celin karin ow ya-khudahum miyay ka aamin noqdeen ow ya-khudahum an ya-khudahum inuu qabto alleh fii taqallubihim fii tasarufihim gadgadoonkooda dhexdiisa uu ku qabto filbilaadi ay ku gadgadoomayaan ama inaad tiraa ow amase ya-khudahum inuu qabto fii taqalubihim mutaqalibiina xaal ay yihiin kuwii gadgadoomaya fii asfaarihim safaradooda dhexdiisa ayb inuu qabto fii taqalubihim gadgadoonkooda dhexdiisa inuu ku qabto gadgadoonkaana marka waxaa laga wadaa ay fii tasarufihim fi lbilaadi ay ku tasarufayaan wa taradudihim noqnoqodkooda fii asfaarihim safarka ay xagga iyo xagga iyo xagga u kala gooshayaan dadkan hadda bani aadamku berigii hore weliba wuxuu raaci jira owr iyo wax lamida khatartu waaba iska yarayde bani aadamka hadda baabuur buu raacayaa orod badan oo ku soconaya highway wuxuu raacayaa dayaarad wuxuu raacayaa markab ubaddii marka xagga kale uga gudbayo waxaas oo dhan marka cadaa amarka alle waa u dhow yahay meelna kama jiro ayb marka markaad safarka ku jirtaan miyaydnaan cabsanaynin waay nacam ayb ow ya-khudahum dadku hadda de markay safarka ku jiraan ugu tumasho badan yihiin soo maaha diyaaraddii markii la fuulo muusikaa lagu bilaabaa halkaasna marka laga tumanayaa khamrigii baa lagu dhex cabayaa haweenkii marka yacni aad baa loo soo qaqaawiyey shar iyo dhibaato unbaa ka socota hawadaasaana lagu dhex jiraa wax yar hadday sidaa isu rogto isu gediso iyadoon dhicin xataa waxaas aada u jeedid horay iska bedelayeen meeqa jeer baa nala tusaa waqtigaan hadda weliba la joogo waxaan isleeyahay cibro qaada xujada waa nagu badatay xujada oogitaankeeda waa nagu badan tahay leanna hadda meel ma jirta qatari ka dhacdo ilaa waa la sawiraa soo maha t v-gaas buu qofku fiirinayaa dhacdadii laxdadii ay wax dhacayeen baa la arkaa meel waxaad arkaysaa hadda lagu tumanayay daqiiqad ka hor daqiiqad kadibna isbedeshayoo dhiig iyo dhibaato iyo burbur isku bedeshay meel walbo adduunyada la joogo waa lagu arkaa midna waaba dhex taagan yahay maalin walbuu fi arkayaa midna isaga waxaa weeyaan t v-gaasu ka fiirinana haddana dadkii kaflada iyo qalbi adaygan haayo waad yaabaysaa qalbigii marka waa sii adkaanayaan allahu mustacaan ow yaakudahum calaa takhawufin aw misema waxay ka aamin noqdeen yaakudahum an yaakudahum inuu qabto alleh calaa takhawufin bitakhawufin nuqsaamin inuu ku qabto takhawuf luqada carabiga luqatu asdi shanuu ah takhawuf bimacnaa tanaqus ayay u yaqaanaan ee gabayada carabtana dabcan de waa lagu maqlay macnahaas marka iyadoo ku timid takhawafa asayru minhaa taamikan qaridan ayuu yihi kamaa takhawafa saas oo kale ka kamaa takhawafa cuuda tibqati asafanu ayb cuuda nabcati cuuda nabcati asafanu marka wuxuu yihi takhawafa asayru minhaa taamikan qaridan socodkii ayaa nuqsaamiyey hal buu tilmaamayaa socodkii baa nuqsaamiyey buu leeyahay wuxuu ka nuqsaamiyey marka taamikan kurs weynin badanoo isku soo ururay oo aada u weyn ayuu ka nuqsaamiyey sida ay u soconaysay ay u soconaysay takhawafa sayru tanaqasa waay marka maalushaahidki meeshaas ka ayb ow yaakudahum calaa takhawufin marka calaa tanaqusin waayo ibnu cabaas iyo cumar iyo saas oo kale ay ku macneeyeen fa ina rabbakum rabbigiin la ra-uufun mid turid badan waayo raxiimun naxariis badan sida nuqsaamintuna waxaa loo jeedaa reerkii hadduu ahaa maalan yacni toban qof ay ka koobnaayeen mid baa le mid baa dhimanaya bishaan waxa yar kadib haddana ku kala la qaadanayaa mid kale haddana lala tegayaa arrintaa inay cibro keentaa la rabaa marka ninkan la wadanaya yaa wadanaya xagguu u socdaa midka hadda joogayo on la ogeyn isagana ilaa waqtiga uu kuu joogayo aadan ka warqabin kullu haadaa waa tanaqus lagu cibro qaadanaya ayb macnaha marka aayadda sidaas wey fa ina rabbakum rabbigiin la ra-uufun mid turid badan waaye raxiimun oo naxariisasho badan ayb takhawufka haddii macnihiisa caadiga lagu wadana daxaaku bnu musaaxim baa ku macneeyey calaa takhawufin bitakhawufin cabsigelin cabsi in lagu imtixaano ee cabsiduna waxay tahay de qole in la cadaabo kuwa kalena ay wadnaha farta ku hayaan iyada lafteeda cabsidu waa imtixaan iyo dhib intaba marka labadaa macno macnaha horaase aada loogu badan yahay awalam yarow ilaa maa khalaqa allahu min shayin yatafayaأu dilaaluhu can اlyamiini wالshamaa'ili sujada lilah sujada lilahi wahm daakhiruun awalam yarow miyaynan arkin ilaa maa kii intii ka amyaanay arkin khalaqa allahu alla uu abuuray min shayin xaal uu yahay shay uu yahay yatafayaأu xaal ou leecleecayo ou iilanayo dilaaluhu harkiisa ou leexleexanayo can ilyamiini midig midigyada xaggeeda uu u leexleexanayo waashamaa-ili bidixyada xaggeeda uu u leexleexanayo miyaanay arkaynin sujadan xaalay yihiin kuwa sujuudaya lilaahi alla u sujuudayo walxaal hum iyaga oo daakhiruuna dullaysan oo ilaahay u tawaaducayo walilaahi alla unbaa yasjudu uu u sujuudayaa maa iyo ladii kii fi samaawaati samaawaat dhexdeeda ku sugan wamaa iyo waxa fil ardi dhulka korkiisa ku sugan min daabatin xaal uu yahay wax dhulka ku soconayo walmalaa-ikatu malaa-igtiina allay u sujuudaysaa walxaal hum iyaga oo laa yastakbi wahum iyagu malaa-igtu laa yastakbiruuna san taagi maayaan oo ilaahay cibaadadiisa ka san taagi maayaan yakhaafuuna way cabsanayaan rabbahum rabbigood bay ka cabsanayaan malaa-igtu min fowqihim xaal uu dushooda yahay rabbigood wayafcaluuna way samaynayaan maa waxa yu'maruuna la amrayana way la imaanayaanoo way samaynayaan halkanna marka qudradii alla alla kaga waramaya haddii ay ayagu kuwaan cibaadada diidaan ilaahay wax caabuda ma weynin waay jamaadaadkiibaa alla caabudayo waxaa caabudaya marka mu'miniintii daabada dhulka ku soconaysa caabudayso wax caabuday wax caabudaya alla weyn maayo awalam yarow miyaynan arkin ilaa maa kii intii ka ah khalaqa allaahu alla uu abuuray min shayin xaal uu yahay shay wax un uu yahay marka min shayin marka waxay ku dhex jirtaa waa nakira nafyi bay ku dhex jirtaa cumuuma marka ku jiro anakiratu fii siyaaqi nafyi tacumu macnaheedu marka waxay tahay waa shay kasta wax yar iyo wax weyn intaba miyaynan arkin marka waxaa alla uu abuurayoo min shayin shay ku bayaansan ama shay xaal uu yahay yatafaya-u xaal ou liicayo ou markaa iiliilanayo ayb dilaaluhu hooskiisa ou leexleexanayo can ilyamiini midig xaggeed ou u leexanayo washamaa-ili bidixyada yamiin waa la mufrad baa laga dhigay shamaa-ilna waa la jamciyey culimada marka qaar waxay yidhaahdaan yamiintani maadaama al la geliyey waxaa laga wadaa uun jinsi jinsiga marka midig marka jinsi laga wadaana waa caam isaga laftiisu waa jamac marka alyamiinina waa jamac ashamaailina waa jamac siyaalo kalena marka way u sheegaan ayb waayahay harka marka midig buu marna u leexanayaa marna wuxuu u leexanayaa bidix ayb qataadaya daxaaq waxay yidhaahdeen ama alyamiinu fa awalu nahaar maalinta gelinkeeda hore dhanka midigoo jiraa gelinka dambena washimaalu aakhiru nahaari ayb hoosku markaasi mar walbaa waa sujuudayaa marka dhaqdhaqaaqayo xaaladahaas iyo wareega oo wareegaya innaga ma garanayna ilaahay baa garanaya yatafaya-u xaal ou liicayo ou leexle ou leexleexanayo dilaaluhu harkiisu ou leexleexanayo can ilyamiini midig xaggeed ou u leexleexanayo midigyada xaggooda washamaa-ili bidixyada xaggeeda ou u leexleexanayo sujadan xaal uu sujuudayo lilaahi alla ay u sujuudayaan wahum iyaga oo daakhiluuna ilaahay u tawaaducsan oo u dulaysan walilaahi allahunbaa yasjudu oo u sujuudayaa maa waxa fi samaawaati samaawaat ku sugan iyo maa waxa fi lardi dhulka korkiisa ku sugan allahun bay u sujuudayaan min daabatin xaal uu yahay wax dhulka ku soconayo wax kastoo dhulka ku kutubaya alla u sujuudaya dawcan oo karhan waalmalaa-ikatu malaa-igtiina allay u sujuudayaan wahum iyagu laa yastakbiruuna santaagi maayaan oo can cibaadatihi ilaahay cibaadadiisa ka santaagi maayaan yakhaafuuna way cabsanayaan rabbahum rabbigood bay ka cabsanayaan min fawqihim xaal ou korkooda ahaaday marka min fawqihim waxaa laga xaaleynayaa rabbahumta lianna min fawqihim waa jaariyi majruur jaariyi majruurkuna waxaa weeyaan marka halkan marka jaariye majruurka ku jiraa meeshaa marka rabbahumtaa macrifadaasaa laga xaaleynaya lianna aljumalu bacda almacaarifi axwaalun wabada wabacda annakiraati awsaafun ama waa nucuut waa ayb jumlo waxaa lamida shibhi jumlaa lamida jaariye majruurkuna waa shibhi jumlo shibhi jumlahan marka maadaama uu macrifo gadaasheed dhacay waa la xaaleynaa marka saaxibulxaalkiina rabbahumta macnuhu marka waxay tahay malaa-igtu rabbigood bay ka baqayaan xaala kownihii ou ka sarreeyo isagoo ka sarreeyay ka baqanayaan ee ilaahay mar ounan ka sarreynin miyaa jirta malaa-igta may marna ma jirta mar kasta ilaahay isaga wuu ka sarreeyaa malaa-igta iyo makhluuqiisa dhammaantood waa ka sarreeya ayb marka min fawqihimta tarkiibkan ku jiraa muta-akhiriinta qaarkood ay yidhaahdaan waxaa loo jeedaa fawqiyatu sharafin iyo fawqiyatu qudratin iyo iyo fawqiyatu cilmin iyo horta awalan wax kala qaaday ma laha ninkii kala qaaday isagaa laga rabaa wuxuu ku kala qaaday shaygan marka wax wada jira waayo fawqiyada ilaahay leeyahay rabbi daatadiisuna waa sarreysaa tilmaamihiisuna way sarreeyaan cilmigiisuna waa sarreeyaa awooddiisana waa sarreysaa kulligiis waa sarreeyaa ilaahay subxaanahu watacaala laakiin haddaad tiraa awooddiisa waa sarreysaa isagu laakiin dadkuu ku dhex jiraa ama dadkii kama sarreeyo waxaas kaas waa edab darro waa waa qofkan marka waxaanaad kala qaadayso cid ku amartay ama kuu idintay ma leh ayib ta labaad tarkiibkan haddana hadda qur-aanigoo aayaddan sida ay u samaysa tarki waxaan ujeedaa cafwan aayaddani sida ay siyaaqeedu ou yahay tarkiibkeedu ma keeni kara macnahaas leanna marka fawqiyadu ay tahay fawqiya macnawiya min lama geliyo luqada carabiga min kuma timaado oo waxaad leedahay addahabu laba shay baad rabtaa inaad sharafkooda sharaftooda kala sara mariso ama qiimahooda waxaad leedahay addahabu fawqa alfidati dahabku fidada waa ka sarreeyaa baad leedahay fawqa alfidati laakiin carabta ma laga maqlin iyagoo dhahaya addahabu min fawqi lfidati minta maxay kala doonayaan tarkiib carabi maahan markaa naam ninkii marka tarkiib carabiya ku keeni karo isagaa laga rabaa naam ayb carabtii marka tarkiibkoodii waa kaasa naam fawqiyadu dabcan fawqiya macnawiyana waa jirtaa xisiyana waa jirtaa ayb hadday laa markaa macnawiyada la isticmaalayaa laakiin waxba min iyo lagumaba gudbiyeen ayb oo marka qofku wuxuu leeyahay markaa rabta hebel hebel waa ka sharaf badan yahay iyo kale ama cilmigiisaa ka badan iyo ama markaad rabta inaad tiraahdid yacni waxaan ujeedaa fawqiyada aada saa u dhigto addahabu fawqa alfidati baad leedahay bal min fawqi lfidati iyo ma u baahnidba inaad sidaa dhahdo tarkiibkani marka wuxuu ku yimid yakaafuuna rabbahum min fawqihim maadaama min lagu la geliyey oo markaa yacni lagu talaalaga hormariyey fawqiyadaani marka waa fawqiya mulaqa waay marka fawqiya mulaqa waayo midda daatiyada iyo midda kaleba waa soo gelaysaa ilaahay marka daata ahaanna dadka waa makhluuqa waa uga sarreeyaa xoog ahaan iyo cilmi ahaan iyo sharaf ahaanna waa uga sarreeya arrintaa iyadana dadka caamada waxay garan karaan waayo haddaad hadda aan weligiis diin dhiganin haddaad la iyagoo dh haddaad dhegaysato wuxuu ku leeyahay rabbiyaa iga sarreeya yaa u sheegay waxaasi kitaab loogama akrinin laakiin fidradiisay ku jirtaa ma diidi karo rabbiyaa iga sarreeya u ku leeyahay ayb ama aduu wuxuu ku leeyahay war ilaaha kaa sarreeya ogow rabbiyaa kaa sarreeya ayb ilaahay gacantiisaa weyn ayuu ku leeyahay waxaasoo dhan marka maa markuu rabbi inuu baryo uu rabo gacmihii kor buu u taagayaa ilaahay inuu sheega hadduu rabo xataa fidradiisa iyo waxaa ka qaaliba inuu kor fiiriyo marna ma dhici karta inuu qofka intuu ilaahay sheegayo haddana uu yacni ishaaradiisa hoos u bixiyo ama halkaas geeyo walidaalika nin culama nin yacni aimada mutakalimiinta waaweyn oo la dhihi jiray abulmacaali aljuwayni ayaa maalin intuu la kala baxay hadalkiisu wuxuu yidhi falsafadiisii ilaahay korna ma jiro hoosna ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro hore ma jiro gadaal ma jiro caalamka kuma dhex jiro kama dhex baxsana nin baa markii markuu muxaadaradii dhammaystay nin baa marka gacanta taagay markaasuu wuxuu yidhi waa ku fahmay buu yidhi laakiin hal arrin iga badbaadi maxay tahay buu yidhi waxaad iga badbaadisaa waxaan mar walba ilaahay markaan baryayna aan gacanta kor u taagayna iga celiy yidhi adiga taas aniga waxaan isku arkay buu yidhi maba iska celi karo yidhi yaa allah inaan dhahan rabaa koraan fiirinaya yacni daruuradaas qalbiga iiga jirto seen iskaga baabi'iya ayuu yidhi oo aan warkaagaan ugu bedelaa ii sheeg cabaar buu madaxa waa fo madaxiisiibuu foorariyey madaxiibuu dhaban ka saartay de nin falsafo lagu gaarana maunan ahayn ninkaan sheekhaas dhaba dhabankiibuu gacanta saartay markii dambe wuxuu yidhi xayarani alhamadaniyu xayarani alhamadaniyu xayarani alhamadaniyu ninkan hamadaniga hamadaniga ninkaa la dhihi jiray marka wuxuu yidhi ninkan hamadaniga meeshaa loo nisbeeyo ee meeshaas ka yimid waa i wareeriyey buu yidhi su-aal aanan ka jawaabi karin buu ii keenay lagama jawaabi karan adoon qasbanayn baad xaggaa fiirinayna ayb meel ilaahay unbaa marka fidradii alla kugu abuuray baa noocaasa ayb yakhaafuuna rabbahum rabbigood bay ka cabsanayaan min fawqihim dushooda korkooda xaal ou yahay wayafcaluuna waxay samaynayaan maa waxa yu'maruuna la farayo waqaala allahu laa tattakhiduu ilaahayn itnayn waqaala allahu alla wuxuu yidhi laa tattakhiduu ha samaysanina ilaahayni laba macbuud ha samaysanina itnayni laba ha samaysanina ayb waa lagu adkaynaya waa tawkiid inamaa wax kale ma ahane huwa isagu macbuudka dhabtaa ilaahun macbuud weeyaan waaxidun hal ah fa iyaaya aniga kaligay unfarhabuuni iga cabsada aniga kaligay iga baqa oo iga digtoonaada oo nicmada aada haysataan inaan idinka qaato ka cabsada haddaad iga leexataan taa ka cabsada walahu walilaahi alla unbuu usugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat dhexdooda ahaaday iyo walardi dhulka dhexdiisa waxaa ahaaday walahu walilaahi alla waxaa usugnaatay uu leeyahay addiinu addaacatu daaca iyo ka dambayn iyo ikhlaas ayaa alla usugnaaday waasiban xaal uu yahay mid joogto alla u ah daa'im u ah afa hayra allaahi ee ilaahay hayrkiis miyaa tattaquuna ka cabsanaysaan ood caabudaysaan waqaala allahu alla wuxuu yidhi laa tattakhiduu ha samaysanina ilaahayni laba macbuud ha ictiqaadinina itnayni labo inamaa wax kale ma ahane huwa macbuudka dhabta ahi ilaahun macbuud weeyaan waaxidun hal ah waay laba maaha fa iyaaya aniga kaligay unfarhabuuni iga cabsada walahu walilaahi alla unba u sugnaaday maa waxa fi samaawaati samaawaat ku sugan iyo walardi dhulka dhexdiisa ku sugan walahu walilaahi alla unba u sugnaaday addiinu daacada daacada iyo ka dambaynta iyo cibaadada alla unbaa u sugnaaday waasiban xaal uu yahay mid joogto alla u ah diin yacni daaco iyo cibaado allay joogto u tahay mar kasta ayb afa hayra allaahi ee ilaahay heyrkii miyaa tataquuna ka cabsanaysaan dabari fiirso aayadan u fasire ay afa hayra allaahi ilaahay heyrkiis miyaa tarhabuuna ka cabsanaysaan wataxdaruuna aada ka digtoontihiin ood ka baqaysaan an yaslubakum inuu idinka qaado nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa calaykum dushiina ou yeelay ilaahay waxaan ahayn miyaad ka baqaysaan inuu idinka qaato ayb cid kale miyaad kaga baqaysaan in nicmada alle ay idinka qaadato biikhlaasikum lcibaadata sababta idinkaga qaadanaysana waa maxay cibaadada inaad alle u gooni yeeleysaan lirabbikum rabbigiin aada u gooni yeeleysaan ood u keli yeeleysaan daacada isaga keliya ayb yani hadalkan marka macnihiisu wuxuu yahay war markaad ilaahay keliya haddaad caabuddaan ood rabbi keliya isu dhiibtaan ma cid kalead ka baqaysaan inay waxaan idin siiyey idinka qaataan waa may wax idinka qaadan karaa ma leh nafci iyo dur ilaahay unbaa hayo keliya yacni dadka qaarkood jinkay ka cabsanayaan waxay ka cabsanayaan waxay ka cabsanayaan haddii ilaahay keliya haddii matalan haddii la yidhaahdo war waxaan iyo waxaan iska ilaaliyo waa shirki ilaahay keliya u qasad gowracaaga rabbi kula qasad nadarkaaga ilaahay keliya u nadar haddaad tiraahdid waxaa laga yaabaa inay ku yidhaahdaan war haddaanan waxaan waa fahmay buu ku leeyahay laakiin waa cabsanaan haddaan nadarkii aan markaa xoolihii aan u qoondeeyey awowgay iyo hebel iyo waxaa xoolihii aan u qoondeeyey ama aan weligii hebel ahaa ka ballan qaaday haddii aanan geynin buddiisa iyo meeshuu ku duugan yahay haddaanan alaabtaa geynin waxaan ka baqayaa hurdadiiba in laygu imaado jiifka oo marka halkaas laygu dhagoo lay qabtou ku leeyahay cid marka aan loo jeedin la arkaynin buu ka cabsanaa marka alimaamu dabari wuxuu leeyahay war ilaahay waxaan ahayn miyaad ka cabsanaysaan haddaad isaga caabuddaan keliya ma waxaad ka cabsanaysaan in la idin dhibo oo cid kale marka ay idin dhibto maa ka baqaysaan ayb dadka qaarna war waxaan markaan salaadii bilaabay ama aan ilaahay xaggii yacni waxaan aan caadadii aan ku jiri jiray markaan kasoo leexday ayaa waxaan arkay buu kule ilmihii waa iga dhinteen xoolihii waa iga nuqsaameen waa la qaatay wixii dhammaan yaa qaatay haddaad tiraahdid wuxuu kuleeyahy owliyadii baa qaadatay ee owliyada iyagu xoolaha may dadka ka qaataan iyaga dad ilaahay ka baqayo mu'miniina oon dadka culays iyo dhib aan ku ahayn miyaysan ahayn owliyadu sidaas waayo dabcan waxba adiga ilmahaaga inay kaa qaataan ama ay dhibaan adiga ku dhibaan waxba ka heli maayaan mana sameeyaan saas owliya nacam awooddaasna maba lehba nacam ilmaha allah ku siiyey caafimaadka allah ku siiyey cid markaad ilaahay waxida kaa qaadan kartaa ma jirto ha ka cabsanin marka allah wuxuu leeyahay fa hayra allahi ilaahay hayrkii miyaa tattaquuna ka cabsanaysaan wamaa bikum min nicmatin wamaa ay ladii kii bikum wamaa wamaa wixii dheh bikum idinka dhexdiina ahaaday ay fiikum idinka dhexdiina ahaaday oo min nicmatin nicmo ah fa min allaahi alla xaggiisay ka ahaadeen oo allay idinkaga yimaadeen uma markaa dabadeed idaa masakum hadduu idin taabto adduru dhibaata markay idin taabato fa ilayhi ilallaahi alla intii ka ah unbaad taj-aruuna u cabaadaysaan allaad u cabaadaysaan ood u qayshanaysaan uma markaa dabadeed idaa kashafa haddii uu faydo alle addura dhibka hadduu faydo cankum xaggiina idinka faydo idaa fariiqun koox waaba iyagoo kooxdoo minkum idinka idinka mid ah yushrikuuna birabbihim rabbigood inay la wadaajinayaan cibaadada keyrkiis weeyaanba saana maxay u yeelayaan liyakfuruu inay ku gaaloobaan bimaa kii aataynaahum aan siinay nicmadii innaga aan siinay inay ku kufriyaan fatamatacuu iska raaxaysta fa sawfa mar danbaa taclamuuna garan doontaani halkana wax allaale waxa qofku uu haysto alla keliya unbay ka imaadeen cid kale kuma siinin wamaa bikum wamaa wixii bikum ay fiikum idinka dhexdiina ahaaday oo min nicmatin nicmo ah fa min allaahi alla xaggiisay idinkaga yimaadeen meel kale idinkagama imaanin w hadduu wiilkaad dhashay kuusoo shaqeeyey aabbaha hadduu kuusoo shaqeeyo ilaahay unbay kaaga yimaadeen xaggiisa ee aabbahani ilaahay baa kuu qasbay soo maaha maxabadan iyo kalgacaylkan inuu kuusoo shaqeeyo yaa qalbigiisa geliya allah cunugan yaa baari kaaga dhigay qalbi allah marka ilaahay unbaa ku siiyey hadduu doono imisaa wax dhashay waxna aan la siinin oo gaajo u dhimatay imisa ayaa wiilal badan intay dhaleen oo weliba xoola yeesheen saas aan usoo fiirinaynin marka ilaahay baa wax bixinayo ayb wax allaale wixii nicmo ah oo dhexdiina ahaatay fa min allaahi alla xaggiisay ka ahaatay oo idinkaga ahaatay uma markaa dabadeed idaa masakum hadduu idin taabto adduru dhib jiro maalyari ilmihii oo laadaan hadday idinkugu idinku timaado xaalad adag fa ilayhi tajharuuna alla intii kawan baad u qeyshanaysaa oo qofkii markii uu xanuunsado alla u qeyshanaya markii laga quusto ee la yidhaha weliba wax lagu samayn karo maanta bani aadam uu sabab kugu noqon karaa ma jirto jirada ku haysana waa jiro aan laga kacaynin qofka marka la yidhaah rajadiisa meel kale kuma soo koobmaysa laakiin marka horey tahay xataa rajadaadu meel kale inaynan aadin ayb marka fa ilayhi bani aadamkii marka gaal iyo muslimba ilallaahi alla intii ka abaa taj-aruuna u cabaadaysaan marka gaalka hadduu badda ku qariqsamo iyo xaalad adag markau galo ilaahay buu u qayshanaan gacmihiibau isaga xataa kor u taagayaan laanna waa aaminsan yahay awood kore inay jirta markau xaaladii ay ku dhanaanaato ilaahay yaa allahum buu dhahayaa afkiisuu ku dhahayaa marka fa ilayhi ilallaahi alla intii kaa unbaa taj-aruuna u cabaadaysaan ad u tadarucaysaan ayb meeshii marka laga rabay alle gaal iyo muslimba sidaa xaalkooda ou ahaa qofku hadday intay ka badato damiinnimada ee markaasi meel kale markaa uu afka saaro xaaladdaas ilaahan ka magan gala xaalad aada u daran mawdkiina wax yar baa ka xigo isagana ilaahay keyrkiiba u qeyshanaya nebiguna muxuu yihi sal ll ly slam man maata wahuwa yadcuu lilaahi niddan ninkii dhinto isagoo ilaahay keyrkii wax uu la mid dhigay u wacayo isagoo dhinto hadduu sidaa ninkaa yacni sidaa yacni ku dhinto naar buu nebigu sal ll ly slam uu u yaboohay dakhala naar naartuu gelayaa buu yii uma markaa dabadeed idaa kashafa qaar marka iyagoo boorano laga garaacayo mingis iyagoo laga garaacayo la qaylo dhaaminayay dhimanayaan kuwa nafta ka baxay aakhir laxda nafta daqiiqadda ugu dambaysaa waxay ka baxaysaa iyadoo jinni loo qaylinayo oo rag iyo dumar isdhex boodaya uma markaa dabadeed idaa kashafa haddii uu faydo alle adura dhibka uu faydo cankum idinka xaggiina uu idinka faydo idaa fariiqun koox waaba iyaga oo kooxda oo minkum idinka idinka mid ah yushrikuuna birabbihim rabbigood ay la wadaajinayaan cibaadadii ou lahaa heyrkee heyrkiis ay wax kala wadaajinayaan liyakfuruu maxay saa u yeelayaan inay gaaloobaan bimaa kii ay ku gaaloobaan aataynaahum aanu siinay nicmadii iyo wixii aan siinay inay ku kufriyaan oo ay ku gaaloobaan fatamatacuu waxaa la leeyahay markaa iska raaxaysta fa sawfa mar dambe ayaa taclamuuna aada ogaan doontaan wayajcaluuna limaa laa yaclamuuna nasiiba mima rasaqnaahu halkana alla wuxuu ka hadlayaa caado kale oo caado jaahili ah oo mushrikiintu ay lahaan jireen suuratul ancaamna aan kusoo marnay marka alla wuxuu leeyahy wayajcaluuna waxay u yeelayaan limaa shay bay u yeelayaan shay ayay u yeelayaan laa yaclamuuna aan waxba ogeyn ayay u yeelayaan nasiiban qeyb ayay u yeelayaan oo min mimaa kii ka mida rasaqnaahum annagu aanu ku arsuqnay iyaga tallaahi baan ku dhaartay latus'alunna waa la idin su-aalayaa oo la idin su-aalayaa camaa kii xaggiisa kuntum aada ahaydeen taftaruuna inaad ilaahay ugaga been abuuranaysaan waxaad been abuureyseen ood been abuuranayseen waa laydin su-aali doonaa limaadan marka wayajcaluuna jacala bimacnaa ictiqadaw marka wayajcaluuna waxay ka ictiqaadinayaan waay oo ay u yeelayaan limaa asnaam maadu marka waxaa weeyaan asnaama hadda laga wadaa asnaam iyo aaliha alle ka soo haray bay waxay u yeelayaan laa yaclamuuna waxaas asnaamtaa marka ama aalihadaasi tilmaantoodu waa maxayna laa yaclamuuna aan waxba garanaynin qoriga ama dhagaxa meesha iska fadhiya muxuu garanaya waxba ma garanaya limaa laa yaclamuunada marka saasaa loo badan yahay waxay tilmaan u tahay sanamka aan waxba garanaynin ee aan waxba ogeyn ayay waxay u yeelayaan nasiiban nasiib ayay u yeelayaan oy siinayaan mimaa rasaqnaahum wixii aan ku arsuqnay ka mid ah maalkii aan siinay qeyb kamidabay wax aan waxba ogeyn bay siinayaan oy u qoondaynayaan tafsiir kale dabari isaga wuxuu leeyahay limaa laa yaclamuunada wuxuuba u celinayaa kuwan laftooda oo wuxuu leeyahay wayajcaluuna waxay u yeelayaan limaa shay waa sanamkii laa yaclamuuna kuwan wax caabudayo ama wax siinayo aynan u ogeyn lahu isaga aynan u ogeyn nafcan walaa daran wax nafci iyo dur midna aynan u ogeyn ayay maalkooda wax ka siinayaan oo wax u yeelayaan labadana waa isku un mid isku macno sida ay ugu qoonday jireen suuratu lancaamaa sheegtay wajacaluu lilaahi mimaa dara'a min alxarhi iyo walancaami waxay siin jireen waa xoolahooda iyo beeraha wax uga soo baxo wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarhi walancaami nasiiban faqaaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaaina waxay dhihi jireen beerta intaanna waxaa iska le asnaamti intanna waxaa iska le allah xoolihii waxay leeyihiin intaan waxaa iska le allah intanna waxaa iska le aalihada kale ayb faqaaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaaina famaa kana lishurakaaihim falaa yasilu ilى اllahi wama kana lilahi fahuwa yasilu ilaa shurakaa'ihim saa maa yaxkumuun haddana markaa maxay samayn jireen markay saa wax u qaybiyaan beerta qeybtii ilaahay ay nadarka ula galeen hadday ka hallawdo oo dhinacaas aynan wax badan kasoo bixin waxba kusoo dhinacaasi intay dhinacan asnaamta wax kasoo qaadaan xaggaasi waxba ku dhammaystiri maayaan haddii beerta ay ka ba-do dhinacan asnaamta ay ugu talagaleenna qeybtii ilaahay bay wax uga soo qaadayaan asnaamtay ku kabayaan asnaamtii marka waa kaabayaan ayaga marka waxbay ku darayaan waa kaabayaan qeybtaan ilaahayna xuma siinayaan markii la weydiiyana shaydaanku wuxuu ka dhaadhiciyey ilaahay ma isaga u baahan bay leeyihiin kaabid kaabid maba u baahanin kuwan baa kaabid u baahan ee waaye maxaad isaga daba wadaan mid la kaabaya iyo mid wax kaabaya caqligaas muxuu noqonayaa markaas bal fiiri marka marka mimaa rasaqnaahum ta halkan lagu duuduubay aayaddaas kalaa fasirtay waxaa laga hadlayana waa nadar xoolihii adiga ilaahay kugu nicmeeyey baad qeybna ilaahay ku caabudaysaa qeybna nadar baad ula gelaysaayo ama cid aada wax ka rabto iyo baad nadar kula gelaysaa ayb oo qofkii marka uu leeyahay haddii qofaa iga jiran haddii shiiqow qofkaas ii caafimaado intaasaad leedahay adiga maxaa shiiqaani ou caafin karaana xageedse wax u siinaysaa ilaahayna aada yacni nader intaad la gasho kana aada wax siiso ma is ma isla soconayaan labadaa isla jaan qaadi maayaan nader oo dhan ilaahay baa iskale wamaa anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min aw nadartum min nadrin fa in allaha yaclamu meesha marka wax ka hallaabeen cibaadada macaanideeda wax badan laga fahmay aayadda marka macaani macnahaasay ka warramay wayajcaluuna waxay u yeelayaan limaa wax laa yaclamuuna aan waxba garanaynin oon waxba ogeyn ayay u yeelayaan nasiiban qoondo ama ayay u yeelayaan iyo nasiib ayay u yeelayaan mimaa kii ayay wax uga yeelayaan rasaqnaahum aanu ku arsuqnay wixiina dee ilaahay baa siiyey tallaahi baan ku dhaartay latus'alunna waa laydin su-aalayaa oo laydin su-aalayaa camaa wixii kuntum aad ahaydeen taftaruuna inaad been abuuranaysaan waxaad dhoodhoobteen oo diin aan ahayn ood idinku diin ka dhigateen qiyaama waa laydinka su-aalaya caada waa taas halkaas ku ayay ku baxday marka waa inaynan dhicin qofku inuusan cid kale nadar ka gelin allah maahan haddii ilmo kaa jiradaan iyo haddii xoogaa ganacsigii si kaa noqdo ood rabto inaad nadar gasho ilaahay nadar ka gal oo waxaad tiraa ilaahu haddaad waxaas tijaarada ii furto intaasoo maalinaan kuu soomayaa intaasoo salaadan tukanaya intaasoo miskiinan wax ku sadaqaysanaya iyo wax siinaya waa nabad waayo taas iyadoo inkastoo iyadoo lafteeda nooc karaaha ay ku jirto si sababtoo ah cibaadadiibaa waxaad ku xiraysaa inaad adiga wax hesho xoogaa waa laga fiican yahay laakiin waa guntanmayaa waana xirmayaa waana nadar saxa nadarkaa marka hadduu haddaad ay kaa dhacdaba inaad nadar ilaahay ka gasho oo tiraa waxaan haddaa waxaas haddaan helo ilaahu intaasaan bixinayaa haddaad tiraadid oon miskiin siinayaa ama intaasaan soomayaa waa inaan la timaado waana cibaado ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala marka ninkii hadda ka hor nadar soo galayna ama yacni meel kaleon alla ahayn uga jirayna waxba yousan bixinin ma ansaxayo nadarkaas na leanna ilaahay keyrkii in loo nadraa xadiidkana yacni nadar macsiya buu ka dhigayaa fuqahadeenna laftooda madhabteenna shaaficiyada ma ogola in loo nadro waxaan ilaahay ahayn subxaanahu watacaala leanna nadarku nooc tacdiim iyo weyneyn baa ku jirta allahna iskale marka qur-aankii ma sheegin sunnadii ma sheegin madhabtii ma sheegin haddana maca daalika nin uun diin dadka u sheegaya wuxuu leeyahay dhib male waa bannaan tahay keen oo isaga uun ka daldalanayo o ka guranayo marka qofkaana dee wuxuu noqonayaa marka qof yaa ayuha aladiina aamanuu ina katiira min alaxbaari wاlruhbaani laya'kuluuna amwaala annaasi bilbaطil kuwii ilaahay soo yidhi oon suuratu tawba ku soo marnay buu gelayaa dabcan caado labaad marka waa tana alla wuxuu leeyahay wayajcaluuna lilahi اlbanaati subxaanahu walahum maa yashtahuun walahum maa yashtahuun wayajcaluuna waxay u yeelayaan lilaahi allay u yeelayaan albanaati gabdhay u yeelayaan yacni saasay ka ictiqaadinayaan waayo alle subxaanahu ilaahay baa nasahan walahum iyagana waxay isu yeelayaan maa waxa yashtahuuna ay jeclaysanayaan iyaguna waxay rabaan oo ay jeclaysanayaan bay isu yeelayaan isa siinayaan waidaa haddii bushira loo bishaareeyo axaduhum midkood bil unhaa dhadig haddii loogu bishaareeyo dalla wuxuu ahaanayaa wajhuhu wejigiisa muswaddan mid madow buu noqonayaa muswaddan ku madow buu noqonayaa walxaal huwa isaga oo kadiimun cabursan ku la caburiyey uu yahay yani mid markaa la caburinayo uu yahay oo macnuhu markaa murug uu markaa yacni la buuxo ayb yatawaaraa min alqowmi yatawaaraa xaal uu isqarinayo min alqowmi qolada uu iska qarinayo dadka min suu-i maa kii xumaantiisa dartiisna uu isla qarinayo dadka iskala qarinayo bushira bihi isaga loogu bishaareeyey mutaradidan xaal uu yahay midkii noqnoqonayo oo shakinayo ayumsiku ma haysanayaa hu isaga kaa loo bishaareeyey calaa huunin maca huunin daraabitaan iyo dulli la jirkiisa miyuu ku haysanayaa am mise yadussu waa qarinayaa hu isaga fi turaabi ciidda dhexdeedu miyuu ku qariyaa buu ku tallamayaa alaa hoy saa-a waxaa xumaaday maa waxa yaxkumuuna ay xukumayaan baa xun wax xun bay xukumayaan ayb liladiina kuwii waxaa usugnaaday laa yu'minuuna aan rumayneynin bilaakhirati aakhirada aan rumayneynin mathalu saw-i xumida tilmaanteeda yacni mahmah xun ayaa usugnaatay way welilaahi allana waxaa usugnaaday almathalu tilmaantii alaclaa sarreynta badnayd ayaa alla usugnaatay wahuwa alle alcasiizu weeyaan alle addoommadiisa ka adag alxakiimu xikmad badan ee falsan waayo alle ayb wayajcaluuna waxay yeelayaan lilaahi alla waxay u yeelayaan oy ka ictiqaadinayaan albanaati gabdho subxaanahu ilaahay baa ceeb ka hufan walahum iyaguna waxay isu yeelayaan maa waxa yashtahuuna ay jeclaysanayaan iyagii wiilashiibay isa siinayaan allana gabdhihii bay siinayaan kuwi iyaga ay nacayihiin cadaalad xataa maaha waxaas ilaahay wiil iyo gabar toona ma laha waana ka maarmaa istiqnaa daati ah baana usugnaaday ayb cid uma baahna allah subxaanahu watacaala iyaga marka shaydaanku tallaabo ayuu la maray maxay ilaahay gabar ugu sugeen wiil ugu sugi waayeen culimada waxay yidhaahdeen markii waa ay feeriyeen waay marka ugu horeyso shaydaan wuxuu ka soo galay mushrikiinta qofka aan loo dhalin qofka aan loo dhalin isaga oon ilmo loo dhalin nuqsaan inay ku jirto ayay fahamsanaayeen dareensanaayeen marka waxay yidhaahdeen de shaydaankii wuxuu yidhi war ilaahay maad ku sifaynaysaan nuqsaan maad rabbi ku sifaynaysaan oo qofka aan loo dhalin idinka dhexdiina waaba qof ceeb ceebaysani ma yeelaynay dhaheen sidaa markaasi ilaahay marka waa mid wax loo dhalo saasay ka ictiqaadiyiin wax dhalidii wax dhalidii bay haddana fiiriyeen waxay yidhaahdeen waa melig alla waa boqor haddii aan dhahno wiil aya alla leeyahay haddaan dhahno meeshaa waxaa ka imaanaysa yidhahdeen wiilku mararka qaar aabihiis intuu ku boodo ayuu wixiisii ka qaataa waa wiilku marka aabihii oo kale waay nacam hami baa ku jiro aabihiibu intuu ku boodo xataa madaxtinimada ka boobaa nacam ilaahayna in wax laga boobaa sax maahan baa haddana shaydaan ku geliyey nacam wiil marka ka ilaaliya uma fiicna saas hesee la yeelayaa marka gabdha ku tuura marka shaxaas buu marka la maray caqaa-id marka haddaan qur-aan iyo sunno dadku aanay caqaa-idkooda ka fiirinin saas unbaa shaydaanku ugu ciyaarayaan ayb marka wayajcaluuna lilahi alle waxay u yeelayaan oy ka ictiqaadinayaan albanaati gabdho subxaanahu ilaahay baa nasahan walahum iyaguna waxay iska ictiqaadinayaan oo isa siinayaan maa waxa yashtahuuna ay jeclaysanayaan ayb waidaa bushira waidaa haddii bushira loo bishaareeyo axaduhum midkood bil unhaa dhadig loogu bishaareeyo dalla wuxuu ahaanayaa wejhuhu wejigiisa muswaddan mid madow ee la madoobeeyey yani mid madow buu ahaanayaa walxaal huwa isaga oo kadiimun caburs ku cabursan uu yahay oo markaa murug laabtiisu ay la buuxdo yatawaaraa xaal uu yahay mid isqarinayo min alqowmi qolada iska asturayo iska qarinayo madaxa hoos u foorarinayo ayb min suu-i maa kii xumaantiisa darteed bushira bihi isaga loogu bishaareeyey ayb ayumsikuhu mutaradidan xaal uu yahay mid ku warwareeganayo ayb ayumsiku ma haysanayaa sidan buu ku warwareeganayaa ku tal ku tallamayaa ayumsiku ma haysanayaa hu kaa loo bishaareeyey calaa huunin xaal ou dulli ku sugan yahay korkiisa dulli maciis xaal uu yahay am mise yadusu waa qarinayaa hu isagu fi turaabi ciidda miyuu ku dhex miyuu miyuu ku qariyaa sidaas baa marka uu ku taradudayaa alaahoy saa-a waxaa xumaaday maa waxa yaxkumuuna ay xukumayaan caadadaas xun baa marka ay lahaan jireen liladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhirada aan rumaynaynin waxaa u sugnaaday mathalu saw-i maahmaah xun ayay leeyihiin walilaahi allana almathalu mtusaala walilaahi allana almathalu tilmaan baa usugnaatay alaclaa sarreyn badan tilmaanta sarreynta badan baa ilaahay usugnaatay mathal iyo qiyaas waa is leeyihiin ilaahay marka marka laga hadlayo magacyadiisa iyo tilmaamihiisa qiyaaska gelaya maahan qiyaaska qiyaasu tamhiilna maaha qiyaasu shumuulna maaha qiyaasu tamhiilku marka waa faraca iyo asalku waxay ku siman yihiin dee ilaahay cid kalema sinaan karaanba nacam ee qiyaasu shumuul oo afraad fara badan ay u siman yihiinna ma gelayo waxaa gelayaa marka waxay tahay qiyaasul awlaa qiyaaska la yidhaha oo macnuhu waxay tahay tilmaan kasta oo kamaal iyo dhammaystirnaan ah ee bani aadam yeesho allah uga owleysan soo maaha allah ugaga habboon ugana owleysan kaas qiyaasul owlaha la dhaho ayaa galo wa huwa alle alcasiizu weeyaan alla addoommadiisa ka adag alxakiimu ee falsan hada akiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina